sida aad la socotid dastuurka soomaaliya oo la saxiixay labada afarkii juun labada kun laba iyo tobanka waxaa dowladda federaal ku samaysay isbedel mid kale ah oo agos ah dowladda puntland iyada oo dastuurkaas in badan ka hadashay iyo dastuur aan laisku raacsanayn ay dowladda federaal ku dhaqmayso ayaa waxaa la magacaabay gudiyo laleeyahay waxay damgeegayaan dastuurka dowladda puntland gudiyada waa ka hadashay inaysan ahayn gudiyo aan lagu aamini kara maanta ummadda soomaalida masiirkeeda iyo shuruucdeeda isla gudiyadiina waxay sameeyeen dastuurka oo ka kooban shan iyo toban cutub toban cutub oo kamid ah bay waxay ka bedeleen waxyaalo badan ka bedeleen kadibna waxay hor keeneen baarlamaanka bay hor keeneen dowladda puntland waxay kasoo saartay mowqif in dastuurkaas uu yahay dastuur aan matalin shacabka puntland uuna yahay dastuur ay lagu jimeeyey ama loo ekeystiyey ama laga dhigay ama loo qaadeeyey dowlad dhexe ama unitary systemkii dowladda soomaaliya waktigii dowladihii militariga oo soomaaliya ku dirirtay oo weliba puntland iyo shacabkeeda iyo deegaanada dhibaato badan kasoo gaadhay saas uu ku saabsanaa mawqifka maanta dowladdu ay soo saartay waa tahay intaan wax ka bedel lagu sameyn dastuurka wax wada tashi ah oo puntland lagala sameeyey ma jirtaa si aad la socotid puntland waxay leedahay wasaara dastuur iyo arrimaha federaalka waxay leedahay in badanna ka hadlaysay in ay laga heshiiyo laba qodob oo ah modelka ama qaabka federaalka aan qaadanayno waxa weeye waa in laga wada hadlaa oo laga heshiiya ma aha inay qola inta fadhiisato ay tiraan noocaas federaal ayaan qaadanaynaa iyo shuruucda dalka maadaama dalku yahay federaal awaduhuna qeybsan yihiin wax kastana in awood qeybsi lagu dhiso ay federalismku asarka ku hayo islamarkaana puntland ay leedahay dastuur ka horreeyey kan federaalka in laga wada hadlo qaabka dastuurka loo eegayo guddiga la magacaabayo sida loo hanaanka loo marayo cutubyada sheegaya cutubyadaas si loo ilaalin lahaa oo habraaca dibgeegisa dastuurka loo ilaalin lahaa intii waxaad la socotaa dowladda xamarka hadda ka talisa in muddo waxay ku mashquulsanay dibu furfurka hanaankii federaalka soomaaliya saas awgeed way dastuurkeeda toban cutubo kamida baa la bedelay waxaa la keenay baarlamaanka hortiisa mowqifka dowladdu kasoo saartay haddii aan dhowr qodob oo kooban kaaga taabto qodobada tobanka cutub ah qodobka kamida afartan iyo sagaalaad ee dastuurka oo u qoraa mabaadi'da aasaasiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku dhisan yihiin mabaadi' aasaasi ah oo awood qeybsi ah awood qeybsi nidaam federaalah waxaa loo bedelay oo laga saaray waxaa loo bedelay sidaan oo ah mabaadi'da aasaasiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku dhisan tahay maamul baahin ama maamul baahinta maamulka oo macnaheedu yahay in awood qeybsigii uu sheegayay qodobkii hore uu ka hadlayay federalismka in meesha inta laga saaro maamul baadejin dowlad awood dhexe camal ah oo xamar baa go-aanka iska leh kadibna isteedada kusoo daadejinaysaa baa laga dhigay waxaad garan kadhaa marka qaabka loogu ciyaarayo dastuurka waxaa kamid ah oo aan kaaga taaban karaa qodobada si kooban qodobka afartan iyo sagaalaad sidoo kale farqadiisa shanaad oo sidaa u qorayd xuduudda dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalku waxay ku salaysnaan doonaan xuduudihii gobolada ee jiray sagaashan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowda halkaa waxaa laga cadaynayaa in federaalku ama isteedada dhismaya maamulada dhismaya uusan qofku gobol cusub iisan sheegan karin ee ay ku dhisnaanayaan maamulada dhisayo goboladii sagaashan iyo kowda qodobkaas guddiga dibeegisa dastuurka wuxuu ku taliyey in meesha laga saaro isaga oo dhan oo aad garan karid xigmadda u dhacaysa inay tahay in hadda laisku qabsan karo xuduudaha gobolada iyo in haddeertaa la magacaabi karo gobollo cusub oo aan jirin isla qodobka lixaad ee afartan iyo sagaalaad wuxuu qoraa sidaan ugu yaraan laba gobol iyo ka badan ayaa kun ayaa kun midoobi kara dowlad goboleed iyaga oo xor u ah go-aankooda oo macnaha ugu dhacay ay tahay qaabka maamul goboleed loo dhisi karo waa inuu ahaadaa laba gobol iyo bar oo sagaashan iyo kowdii ah guddiga dastuurka dib u eedeeyey waxay ku taliyeen in laga saaro oo la tiro farqadan ama meesha ay ka saareen ma dhexgeli karno haddii hadda aan saddex iyo toban tobanka cutub oo la tirayba ma akrin karno laakiin kulligood waa dastuurkii oo laga saaray qaabkii federalismka loo qaabeeyeyna qaab dawlad awood dhex ah waxaa ka mida qodobada aadka loogu kalgashay cutubka afaraad oo ka hadlayey matalaada shacabka cutubka shanaad oo ka hadlayey awood qaybsiga federaalka iyo maamulada cutubka labiyo tobanaad oo ka hadlayey xubnaha dowladaha xubinta kaha dowladda federaalka oo kulligiisa meesha laga saaray cutubka saddex iyo tobanaad oo ka hadlayay maaliyadda iyo khayraadka kulligood waxay ka mid yihiin qodobada sida tooska ah si kafiisasho la-aana weliba loo tirtiray
waa tahay qodobadaas oo dhan ayaad ka dhawaajisay in wax laga bedelay guddigan wax dib u-eegis dastuurka laftigiisa xubnihiisa qaar ka mid a waa xubno reer puntland ah oo guddigaas ku jira marka ma matalaan miyaa puntland xubnahaasi sida aad la socotid puntland waxa ilaalinayso waa wixii lagu heshiye oo ah inay soomaali noqoto dowlad federaala awooduhu qaybsan yihiin state kasta iyo federaalkuna la yaqaano wax allaale iyo wixii ka soo hara dhaqa ciidanka ama ciidamada iyo iyo lacagta iyo xuduudaha iyo wixii ka soo hara sidii dastuurka uu qorayo afartii qodob wixii ka soo hara laga wada hadlayo maadaama dalku uu yahay dhanaan federaala waxay dowladdu ka hadlaysaa dastuurka guddiga dib u eegaya iyo qaabka hanaanka loo marayo dib u eegisiisa iyo qodobada la bedelayo iyo qaabka loo bedelayo oo aan dowladdii steydyada ama maamulada ama dowladda xubinta kaa dowladda federaalka aan wax loo geysanayn dastuurkeedii sharciyadeeda dhismaheedii dalkii jiritaankiisii aan wax loo dhimaynin la ilaalinayo wixii lagu heshiiyo ahaa in hanaanka wax qaybsiga ama steydyada uu noqdo sagaashan iyo kowdii goboladii ka hor jiray kadib wixii ka dambeeyey fawda soomaali ku jirtay xoogga dowlada koonfurta soomaaliya dowladdu halkaasay ka hadlaysaa guddiga yaa ku jira iyo hebelkee ku jira iyo magaciiyo see u egyahay wax u yaalla maaha guddiga waa gartay marka puntland go-aankaas aad ka dhawaajisay bay soo saadhay haddii la aqbali waayo go-aanka puntland oo hawsha ay sidaan usii socoto maxay tahay tallaabada ay qaadaysa dowladdu waa sahal puntland waa waxay ku dhisan tahay nidaamka federaalka waxaad ogaataa caqliyadda ama maskaxda in badan shacabkeenna ama dadka soomaaliya ka guuxays oo ah waxaa soo noqon doonta dowlad xamar joogto xoogaya oo inta kale inta kale odhan doonta anaa idin yeerinaya arrinkaasi wax dhacayana ma aha waana dhammaaday waktigeeda dalku waa federaal maadaama uu federaal yahay wax kasta waa awood la kala leeyahay awood kala baxsan awood iyo dastuuro la kala qaybsan dalku shaqaynaya cidna ma oran karno dastuur baan sameeyey federaala inta kalena dasaatiirta kale ama dastuurada kale ma jiraan cid awood u leh oo saa muxuu ahaa oran karna ma leh sidoo kale puntland kama mid noqonayso nidaam dowlad dhexa ah oo ku salaysan caqliyaddii dowladda milatariga soomaaliya iyo in laga soo xukumo dalka hal magaalo inta kalena loo yeeriyo puntland qaybka noqonayso ma ahan markii ugu horreysay oo go-aan diidmaa oo sidaan oo kale ay soo saartay puntland haddana lama dhagaysto marka muxuu kaga duwan yahay go-aankan go-aamadii hore diidmada ahaa ee aada soo jeedin jirteen dowladda federaalkana xiriir baa la leedahay waxaan malaynayaa inaadan in badan aadan xoogaan u ahayn waxyaalaha puntland ay diido iyo qaabka kadib looga mucaamilo ama looga wada hadlo ma jiro go-aan puntland ay gaadhay totally oo ay qaadacday oo aan la istaajin meesha uu maraya aan lagu joojin puntland soomaaliya waxay ka tahay saddex marka loo qaybiyo qayb waxay ka tahay maamulka guddi adaweyn soomaaliya waxay oday u tahay federaalnimada iyo dhismaha maamulada soomaaliya waxay garasho iyo maskax u tahay in la helo dal soomaaliya oo nabad ah oo hubkeeda iyo ciidankeedii bay ku geysay muqdisho puntland waxay ay raadinayso waa dowladnimo federaalah nabad ah stediyo iyo madax u qalman ay leedahay saa awgeed si kooban marka aan kuusoo koobo nidaamka puntland ay diido